siyaasaddan la iska daba wareegayo waxaan ku talin lahaa anigu in laga baxo dalkeenna waa ku filannahay dadkiisu dalkeenna waa ka badan yahay dagaaladeennu nolosha hadda ay ku nool yihiin waxay nagu noqonaysaa dembi waad og tihiin dalkii meelo yaryar baa ka iftiimaya dalkii diba dhac weyn baa ka jira dadkiisii adeegyadii aasaasiga ama haystaan noloshii aasaasigahayd ay ahayd tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarka intii la iska daayo xataa xataa rucbi bay ku nool yihiin iyo baqdin nabadgelyo ma haystaan mas-uuliyad weyn baana saaran waxyaabaha mararka qaybtood aan fiirinayno aan dhib iska dhiganno dalkan qof kastoo madax u noqdo hadduu qaanuunka iyo nidaamka ku shaqaynayo dee hawsha waaba lala qabanaya waa sahlanta haddii madaxda inta hadda uu uu madaxweyne qoorqoor gartay markii uu talada ku guulaystay war tartankii waa dhammaaday ee kaalay aan wax wada qabsanno intaa hadday dhacdo oo maalintii tartanka uu dhammaado kii waagii muxuu ii fiiriyey iyo xaggee iga jiray iyo halkaa la galo haddee hadalka fiican oo ayaantan waqooyi ka soo baxo ila meeraysadaa lagu dhammaysanaya waqtiga ma mana la kala badinayo runtii ninba ninbu dabada haysanaya marka waxaan qabaa inaan hore eegno een dib aanan eegin